barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com ramadaan mubaarak dhegaystayaal waa maalin axada ka bisha abril sannadka labadakuniyolabaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xidhiira koronavirus idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ay maanta marti ku tahay gabar dhallinyaro ah oo hal abuurtay maansooyin ay kaga hadlayso arrimaha bulshada adoo hooyoy dhalaala adoo dheeman iyo luula dhammaan waxyaha jirkaaga hooyay lagu dheehay qurux markaan dhabarkaaga hooyo anigu dhuuxaa ku beermay markaan dhiiggaaga raacay markaan dhabarkaaga hooyo anigu dhiicada u yeelay markaa dheefta quudan weyday dhibaatadii wallaca hooyo markaad dhulka jiifsan weyday kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horaynaya warkii dunida oo uu noo akhriyo nuur xasan nuur
mahadsaned maxamed ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa dib ugu laaban doona shaqada isniinta birita ah kadib markii uu kasoo bogsaday cudurka covid nteen telefishinka sky news oo soo xiganaya ilo wareedyo ku sugan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in johnson oo ah shan iyo konton sano jir uu diyaar u yahay inuu shaqada kusoo laabto bilowga toddobaadka ra-iisul wasaare boris johnson ayaa muddo saddex maalin ah ku qaatay qolka gargaarka deg dega ah ee isbitaalka st thomas ee magaalada london kadib markii ay xaaladiisa caafimaad aada u xumaatay sababo la xiriira coronavirus dib u soo laabashadiisa ayaa kusoo beegmaysa xilli ay dowladiisa kusii kordhayso cadaadis sii xoogaysanaya oo ku saabsan qaabka ay xukuumadda ula tacaashay coronavirus oo weli faraba-an ku haya britain tirada dadka ugu dhintay dalka ingiriiska cudurka covid nteen ayaa sabtidii shalay dhaaftay labaatan kun oo qof shalay oo keliya waxaa xanuunka u dhintay in ka badan sideed boqol oo qof dowladda sbain ayaa sabtidii ku dhawaaqday qorshe ay ku khafiifinayso bandowga karantiilka ah ay shacabkeeda gelisay bishii maaj ee sanadkan kadib markii uu hoos u dhacay heerka dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanayo cudurka coronavirus khudbad uu ka jeediyey telefishinka ayuu ra-iisul wasaare pedro sanchez ku sheegay in xukuumaddiisi ay u ogolaan doonto caruurta inay bannaanka ku ciyaaraan markii ugu horeysay muddo lix toddobaad ah sidoo kale dadka waaweyn ee reer sbain ayaa laga bilaaba labada bisha soo socota loo ogolaan doonaa in ay bannaanka u baxaan keliya haddii ay rabaan in ay sameeyaan socod jimicsi ah dadka isla degan ayaa iyana fasax loo siin doonaa inay si wadajir ah socod gaaban bannaanka ugu baxaan oo haddii uu sii socdo hoos u dhaca kiisaska dhimashada iyo ku dhicista coronavirus ee dadka waddanka sbain wasaaradda caafimaadka sbain waxay sheegtay in sabtidii ay coronavirus u dhinteen dad gaaraya saddex boqol sideed iyo toddobaatan qof in yar ayay ka sarreysaa tiradii jimcihii oo ahayd saddex boqol lixdan iyo toddobo taas oo noqotay dhimashadii ugu yarayd tan iyo bishii hore guud ahaan waddanka sbain waxaa covid nteen uga dhintay dad ka badan laba iyo labaatan kun oo qof warkii caalamka waa naga intaa galab wanaagsan dhegaystayaal halkaaad nagala socotaan waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a barnaamijka waxaa marti noogu ah yaasmiin cabdisamed faarax oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ee hal abuurka leh toddobaadkan barnaamijka hibada ayay marti noogu tahay iyadana ayaa nooga warramaysa hal abuurkeeda iyo sida ay isugu xidhan yihiin dhallinyarada hal abuurka leh iyo caqabadaha ay kala kulantay intay ku guda jidhay halabuurkeeda barnaamijkan waan ku dhowahay waxaan ku doortay horta waa hibe ilaahay siiyey inaan halabuurkayga haybadaasina waxaa uga faa'iidaystay inaan kula hadlo shacabkayga iyo dadkayga aan ku dhiirigeliyo dareenka shacabkana aan ku turjumo hibada ilaahay siiyey goormaadis ogaata marka inaad halabuur leedahay yaasmin waqti hore ayay ahayd labada kun lix tobankii ayay ahayd markii ugu horreysay aan sugaaday inaan wax halabuuri karo waxna samayn karo gabdho kale ayaa jira oo gudaha magaalada boosaaso ku nool oo hal abuurada ka mid ah bal xiriir noocyo idinka dhexeeya gabdhaha kale runtii horta gabdho badan way jiraan hal abuur leh laakiin annagu aad iyo aad waxaan u xiriirnaa dhallinyarada wiilashii gabdhahaba waxaa xiriirka naga dhexeeya wuxuuya markaanu isu nimaano inaanu ka wada hadalno wacyiga jira iyo waxaa markaa bulshada ay tabayso inaanu ka maansoono si guud iyo si gaaraba annagoo halabuurkay ka faa'iidaysanayna ma leedihiin gabdhahaan iyo wiilal ahaan ee hal abuurka iska dheh gooba isugu timaadaan oo idinka laftiina aad isku wacyigelisaan iyo hal abuurkiina sida uga faa'iideyn kadhaan dadka bulshada ah shira noocaas oo kalea ma leedihiin markaan joogno bulshada dhexdeeda jaamacadoo kale markii la joogo ardayda jaamacadoo kale waan ku dhiirigelinaa inaanu barnaamijka halabuurkayga aanu usoo gudbino sidoo kale shacabka kale oo aan annaga agteeda joogin waxaan ugu gudbinaa social media bas sugaanteena ugu gudbinaa iyo halabuurkayga inta badan horta halabuurka way badan yihiin lama soo koobi karo inta ku nool halabuur boosaaso laakiin anugu ahaan saddex qof ayaanu aad isugu xirannahay oo dhallinyarada magaala boosaaso dhallinyarada waxaan jeclaanahayn inay loo sameeyo meel ay isugu yimaadaaneen oo ay ku shiraaneen oo dhallinyaro kale ugu yeeraaneen si uga faa'iidaystaan halabuurkooda adiga waxaa ka mid taha gabdhaha halabuurka leh goobaha xafladaha oo kale iyo goobaha kale munaasabadaha waxaad ka tirisaa gabayo sugaaneed balwaxaadiga horta marka gabayadaas aad tirisay maxaa ka mid ah maasada ugu horeysa aan isleeyahay hadan kusoo gudbo waa maase aad iyo aad muhiima run ahaantii maanta waxaa jidha in gabdhaha soomaaliyeed lagula kaco fal aada iyo aada u xun in gabdhaha soomaaliyeed loo gudo fircoonka gudniinka fircooniga oo ah inuu aan ognahay inuu yahay gudniin ay diinteena kasoo horjeedo gabdhaha caafimaadkoodana khatar u geysanaya markii aan arkay gabdho badan oo caafimaad ahaan iyo si kastaba aan ka wareystay waxaan ka sameeyey maaso maasadaasi oo ah maaso dareen leh oo aan ka sameeyey gabdhaha maantay arrintaasi ku dhacday ee ku nool magaalada boosaaso guud ahaan soomaaliya o dhan aan odhan karo inay ku nool yihiin gabdho saasoo kalea gabdho u dhintay ay jiraaniin gabdho caafimaadkooda sidoo kale hadeer khalkhal ku jiro ay jiraaniin marka arrintaas markaan arkay waxaan bulshada ku wacyigelinayaa inay ka waantoobaaniin waxaana ka hadlayaa dareenka gabadha markaasi loo geystay dhibaatadaasi iyadoo dareen ahaan waxaa jira gabdho badan oo aamusan oo aan ka hadli karin soomaahan marka aniga kaabwaan ahaan waxaan ahay dadka dareenka bulshada qofta ka hadlaysa oo keliyata oo la rabo inay u gudbiso shacabka kale marka anigoo si maasaysan uga hadlaya waxaan idhi sidan waxaan idhi adduunka gob baan u ahay dadkana gaari baan u ahay ehelka geesi baan u ahay garaad waxaan laahami leh dunida gaar baan lahaa markii lay gubay in badan markii gaar lay xirxiray fircoon lay guday aniga ayaan gaabsaday oraa markii guunyahayga iyo markii garabkaygu jabay markii sakiin layla galay ayaan gaabsaday oraa murugta aan gadoodsadiyo ilmada gobo tiri indhaha dulmiga ani layga galay dhibaatada lay guntiyo silica aan galabsadaa xasuusta ku guuxisaa markay gaawaha lusheen godkana ani ii qodeen gadaashay soo mareen ayaan gaabsaday oraa markay gunta iga jareen aniga gudcurka i gasheen habeen ii soo gudeen ayaan gaabsaday oraa ohay dhaqankan guracan dumarka gaasra in badan hablihii ay la gubanayaan maxaad ugu geysateen maxaad gablan uga dhigteen gabdhaha uga oohiseen
maasadaas marka xaggee dadka kula wadaagtaa waxaan kula wadaagaa badan an waxaan u adeegsadaa inaan meesha ugu badan ee maanta dhallinyarada iyo dadka soomaaliyeed ba adeegsana tahay social mediaha meesha ugu badan aan maasadaas aan yacnihii hangeliyana waxaad social mediaha ayaan u adeegsaday taasoo aan hubo inay bulsho soomaaliyeed oo badan ay gaari kardho dadka waalidiinta oo kale maansadan mala wadaagtaa si arrimaha sheegaysa oo kale dhibaato aan loo geysan haween horta waalidiinta soomaaliyeedoo dhan anigu yani inaan cod la gaaro mooyaane waa fariin u dira mooyaane si gaar ahaaneed ulama kulmi karo laakiin intaan la kulmo oo aan arko waan la wadaagaa waxaan u sheegaa inay arrin xun tahay maxay kugu jawaaban marka badankooda yacnihii dadku isku mid maahan dumarka qaar markaa la wadaagtid oo tiraada hooysa haysaa waa dhibaato waxay ku dhehaysaa gabadha ayaa ku dhowrsoon gabadha haddii gudniin fircoona loo gudana waa gabadh dhowrsoon muhiimaddu ma ahan gabadha in fircoon loo gudayo in si kale loo gudaba laakiin muhiimaddu waxaa weeye gabadhu inay horta diinteeda yacni ku dhaqantaa ee diin leedahay dumarka soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in gabadha haddii fircoon loo gudo ay tahay gabar dhowrsoon gabadha aan fircoon loo gudinna aysan ahayn gabar dhowrsoon
intaad ku guda jidhay hal abuurkaaga iyo abwaannimadaada maxaa noo sheegi kardhaa oo dhibaato ah oo aad la kulantaa bulshada dhexdeeda markaad ku jid runaantii inkastoo hadda de aan hadhowaanigu hednaan bulshada aan u gudbiyo laakiin dhibaatooyinkaasi way jiraanin laakiin gabdhuhu dhagar jaalqoma siiyaan aniga yaasmiin ahaan waxaan deganahay oo aan dhahaa mar kastaba qof kasta ilaahay wuxuu u abuuray buu sameynayaa qof kastana ilaahay ba abuurtay shaqadiisana wuu qabsanaya hadduu karti iyo awood leeya u leeyahay maasooyin kale ayaa jira oo hal abuurkaaga ka mid ah sida aad ii sheegtay oo ay ka mid tahay maaso aad ugu talagashay in dhallinyarada aad ku wacyigeliso in waalidka baari loo noqdo maasadaas maxay ka turjumaysaa maasadaas waa dareen dareen ka hadlaya ee dhibaatada ay leedahay hooyolaantu qof kasta hooyadiisa dhimatay wuu ka dhibaato badanya qofka hooyadiisa u nooshahay dareen gaarana wuu qabaa maasaas waxaan kaga hadlayaa hooyala-aantu dhibaatada u leedahay caruurta markay hooyo dhimato oo kale yani dhibaatooyinka ay kala kulmaanay nolosha waxayna leedahay sidan qayb ka mid adaan iniisu sujeediy sidana leedahay dhambaalada aan qoraayo dhigaalada aan unkaayo maasooyinka aan riteeyo dhammaan weeraha wanaagsan maskaxda aan dhararinayo murtida aan wada dhuraayo dhiigaygana aan ku qoro dhammays hooyaday macaan midii dhool ii ahayd midii dhuuxayga tiil ayaan maantana dhugto dhabtii ku ammaanayaa adoo hooyoy dhalaala adoo dheeman iyo luula dhammaan waxyaha jirkaaga hooyoy lagu dheehay qurux markaan dhabarkaaga hooyo anigu dhuuxaa ku beermay markaan dhiiggaaga raacay markaan dhabarkaaga hooyo anigu dhiicada u yeelay markaa dheefta quudan weyday dartay dhuunigii u daysay dhammaan waahyaha jirkaaga markaan wada dhuubay hooyo dhibaatadii wallaca hooyo markaad dhulka jiifsan weyday markaa dhibaatiyo xanuun hooyoy kugu dhigo wareer hooyoy dhaxan iyo qarqaro hooyoy dhaxan iyo qarqaro dhibaataan kugu dilaa yacni waxay ka turjumaysaa hooyadu markii hore markay ilmaha dhalin hooyadu waa gabar yar oo shaxshax qurux leh markaasi markay uurka yeelatana hooyadina dhibaato lasoo kulmayso walacayso intaas kadibna ay dhibaato kala kulmayso ilmaheeda yarkaa uurka ku sido marka aniga waxaan ka hadlayaa dhibaatada hooyaday lasoo madhay iyo markaa calooshaygu sitay sidaan dhibta ugu geystay oo kale yasmiin waxaa la yidhahdaa inta badan haweenka dhalinyarada ee hal abuurka leh waa ay ka baqaan goobaha fagaara ka hadalka ah iyo in haweenka kale ay ku baraarujiyaan arrimaha ka qaybgalka siyaasadda oo kale doodaha haweenka looga hadlayo oo kale in kor loo qaado wacyiga gabdhaha waxbarashada oo kale iyo aqoonta marka maxaa arrimahaas ka leedahay oo ku saabsan in haweenka la dhiirigeliyo
horta mahadda mise markii hore haddeer waxaa moodaa inay gabdhuhu aad iyo aad baraarugeen aad iyo aad ugu baraarugeen inay ka qayb qaadan karaan in horumarka ka socda dalkeenna dhan kasta buu yahayba inay gabdhihii waxbarteen oo dhankii waxbarashada ku dhiirigeshan yihiin dhankii maxaa layidhahda halabuurnimada ku dhiirigeshan yihiin dhankii siyaasadana ku dhiirigeshan yihiin gabdhihii markay arkeen gabdho badan oo aamusnaa oo baqayay markay arkeen gabdho dhiiran oo kusoo baxaya oo heerka gaaray maanta bulshada soomaaliyeed markay arkeen ayay ku dhiiradeen oo isdheheen bal gabadhaasi meeshii gaadhay ayaa rabnaa in anaguna gaarno marka dhiirigelinta ugu weyn ee gabdhaha soomaaliyeed waxaa weeye gabdhaha soomaaliyeed ee ku dhiiraday inay horumar ka sameeyaan dalkooda kuwaasi ayaa waxay kiciyeen kuwo badan oo aamusnaa oo wax kiciyo oo dhiirigeliya waaysanaa ilaa intee jeceshaa marka inaad hal abuurkaaga ka gaadha yaasmiin oo aad rajaynaysaa
ilaa heer inaan ka gaaro aan ku dhiirigelinayo bulshadeyda soomaaliyeed aan ku dhiirigelinayo dhalinyarada dhan kastaba aan kaga hadlayo halabuurkayga waxaan jeclaan uga faa'iidaysto dalkayga iyo dadkayga inaan ku dhiirigeliyo horumarkooda gaar ahaan inaan ku wacyigeliyo dumarka maxaa caqabad ah marka intaad ku guda jidhay hal abuurkaaga oo kusoo food saaray isagoo ka dhaawa nala wadaaga ka dhaha
waxyaalaha ugu badan oo soo food saara dumarka halabuurkale waxaa weeye in marka ay gabar hadeer soo dubto maasoo kale in soo dubto social media soo geliso inay ragga markay faallooyinka u soo qorayaanin inay aada u liidaaniin ay ku dhahaaniin gabar baa tahay looma baahna inaad video kasoo muuqatid looma baahna inaad codkaaga aada soo dubtid waxyaalahaasoo dhan ayay dhibaatooyinkaas way iska jiraanin laakiin badanaa gabdhuhu dhag jalaqu ma siiyaanin maxay kaga gudbaan marka eedahaasoo dhan oo hawe ka loo soo jeediyo eedahaaso dhan markii loo soo jeediyo waxay kaga gudbi karaanin inuu horta gabadhu tahay gabar dhiirigashan inay tahay gabar hadaf ka go-an yahay oo hadaf meel uu yaalo ay isleedahay meeshaa gaar intay boonti samaysato isleedahay boontigaa gaar kana gungaar markaasi eedahaasoo dhan waxay iska marinaysaa gadaal kaliya waxay fiirinaysaa hore iyo horumarkeeda inay hore u socoto iyo inay horumarkeeda gaadho gabagabada barnaamijkan soo gaarnay haweenka maxaa fariina u diri lahayd oo ku saabsan gaar ahaan haweenka hal abuurka leh jecel inay fagaara ka hadalka ay badiyaan iyo wacyigelinta
waxaan haweenka si guud waxaan fariin ugu dirayaa inay yihiin lafdhabarta dadka soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed inay yihiin haweenku inay ku dhiiradaaniin wax kasta shaqo kasta oo dalka ka jira inay samayn karaaniin si gaara waxaan dhiirigelinayaa gabdhaha hal abuurka leh oo ka baqaanaya inay hal abuurkooda bulshada usoo bandhigaanin hal abuurkiina haddaad bulshada usoo bandhigtaanin waxaa laga yaabaa gabdho idinka horreeyey inaad ka fiicnaa doontaanin bulshadana aad usoo bandhigi doontaan waxyaale ay u bogaaniin ayna ku dhiiradaanin dad badan oo idinka dambeeya waxaan soo jeedinayaa caqabadaha ay ka gudbi karaaniin caqabadaha hor istaagayoo kale inaynan eedaha loo soo jeedinayo ama waxyaalaha liidaya oo horumarkooda liidaya inaynan dhag jalaqo siinin horumarkooda keliya ka fiirsadaaniin waxaan rabaa inaan horta bulshada soomaaliyeed o dhan la hadlo maanse ayaan wadaa maansadad waxaan ka sameeyey maanso gabar soomaaliyeed ayaa waxay dalbatay in loo sheego dowladnimo gabadha soomaaliyeed sida iyadoo kale ma ahan gabar dowladnimo aragtay ma ahan gabar dowladnimo kusoo barbaartay sidaasi annaga dowladnimada waana looga sheekeeyey dowlad budulkeanu lahaan jiray saasay ahayd saasay ahayd wadamada horumara dowlad bay leeyihiin anigoo sidaas fiirinaya ayaa waxaan u macneeyey macnaha dowladnimadu lahaan lahayd ama leedahayba haddii dalkeena ay dowladnimo ka jiri lahayd aanoo halabuurkayga adeegsanaya waxaana eri sida tan dowladnimadu waa shacab xoogooda biirsaday dad ku wada baraarugay baraaraha dhulkoodee waxaan ahay barwaaqada barta aad ku nooshiin beeruhu ka buuxaan duurjoogta badideed halka ay ku baahdee aan baahi lagu qabin biyuhuna durdurayaan balliyada xareed iyo midda lagu baraaree dadku ay bariidsheen boqorka libaaxiyo biciidkiiyo shimbirahee kaymaha barwaaqada xayawaanka badankood uu nabad ku buuxee ku bariiqday roobkii barta dhibicdu ay taal dhirtu baal ka dhigatoo miruhuna ka buuxaan wax balaayo sheegiyo bahal bahal ku duulaa aan looga baranabid nimco lagu bashiishtee halkaabay bartay taal waxaan ahay middaa yurub baariis middaa taal biljam loogu taliyee waxaan ahay middaa bari ilaa bogox adduunyada aasiya ku baahdee waxa jayno bilayee kaga baxay fakhriga oo ku bogsaday ayaanahay waxa ruush ku barantamo badideed adduunyadu ay kaga baqaaniin ayaan beyd ku leeyahay baab kale waxaanahay sida baarqabkii geel ninka biro afaystee buuraha ku jebiyee badahana ku jeexee corka buunta saaree baalka dayaxa tiigsaday buush kuwa u taliyaan bahwadaa ku nahay nabad midu carabtu badarkiyo beeraha ku yeesheen badrool ay ku iibsheen ku baraartay baanahay midda berisamaadkii soomaali boqortee kaga baxday gumaysiga burco loogu calanulay oo aad ku baaqdeen markii burburkii uu dhacay burjigeenni uu dumay balaayadu inoo timi birta cananku hoos timi balbalkiiyo xanuunkii la bireeyey ummaddii barbaartii la laayee aabba buntukhuu dilay hooyadii barooratay gabdhihii basaaseen markii ballankii laga baxay soomaali badankeed ay balaayo noqotaan bashiimaha dabooshe markii aan basaaso buska oonku ila tegay xaqa layga boodsho baadi laygu meersho hantidii la boobaan dhulka aan ka baylahay waxaan galay baddaa dheer waxaan maray dhul boorliyo ku baryooo ku dhaxay meel kenyaan bariinsaday etoobiyaan ku baahee boosaasa deeqiyo boorama dusheedii barbaradii jacaylkiyo buuhoodla laas qoray burtiliyo nugaaliyo boocame ilaa ayl beledweyn cadaadiyo waxa baha ku noolee kala baadiyoobee boholyowga isu qaba haddii ay bartaaniin bilaawaha afaystaan balayada iska naaraan baawarkooda muujaan bari hore xanuun dhacay burcad layska mariyo ku baraarugaaniin inuu baaqu nabad yahay bartaa xoogga saaraan dowladnim bartaa xoogga saaraan dowlad way buddhigayaan xamar waa barteedii dowlad lagu buddhigaye haddii ay shacabka soomaaliyeed isu tagaaneen yacnihii oo wixii hore oo dhacay ay burcad islayska mariyo laga waantoobo dowlad way samaysan karayaaniin dowlad wadanka dhan waamusho waxaan rajeynayaa inaan la jaan qaadno wadamada kale ee caalamka guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkai hibada ee halabuurka yaasmiin cabdisamed faarax oo ka mid ah gabdhaha hal abuurka leh ee ku sugan magaalada boosaaso ayaa barnaamijka igala qaybgalaysay waxaana halkan idinkala socodsiinayey anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno nabadgelyo
barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka waxaa magaalada boosaaso ku soo diyaariyey waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacadeena duhurnimo kooxda arsenaal ayaa ku dhawaaqday inay ciyaartooydeeda u ogolaan doonto inay tababarka dib u bilaabaan toddobaadka dambe inkastoo weli aanay xiriirka kubadda cagta ingiriiska ku dhawaaqin in kooxaha ay bilaabaan ciyaartooydooda tababarka kooxda arsenaal iyo dhammaan kooxaha kubadda cagta ingiriiska ayaanan ciyaarin horyaalka brimier leaga ee ingiriiska tan iyo bishii maarj ee sanadkan markaas uu xiriirka kubadda cagta ku dhawaaqay in la hakiyo dhammaan ciyaarihii kubadda cagta sababo la xiriira coronavirus afhayeen u hadlay arsenaal ayaa sheegay in ciyaartooyda hadda loo ogol yahay in ay tagaan xerada tababarka ee colney ee london ku taalla ee ay caanka ku tahay arsenaal hase yeeshee afhayeenkan ayaa sheegay in ciyaartooyda loo ogolaan doono si shakhsi shakhsi ah in ay u tagaan halkaas iyaga oo keligood socda sidoo kalena looga baahan yahay dhammaan ciyaartooyda inay u hoggaansamaan go'aanada la xidhiidha in dadka ay kala fogaadaan oo ay dhowr tallaaba isu jirsadaan si aanay isu qaadsiinin cudurka covid dhanka kale arsenaal waxa ay noqotay kooxda ugu horreysay oo ka mid ah kooxaha premier leaga ingiriiska oo ciyaartooydoodu ay oggolaadaan inay ka tanaasulaan boqolkiiba mushaarka ay kooxda ka qaadato hase yeeshee war ka soo baxay ingiriiska ayaa sheegaya in arsenaal oo toddobaadkiiba mushaar ahaan u siisa ciyaartooyda lacag dhan milyan oo dollar in ciyaartooyda ay dib ugu celin doonto lacagaha hadda laga jarayo haddii ay u soo baxaan koobka kooxaha horyaalada yurub dhanka kale kooxda chelsea oo ka mid ah kooxaha ka dhisan magaalada london ee ingiriiska ayaa ku dhawaaqday sabtidii in aanay wax mushaar ah ka jari doonin ciyaartooyda war soo baxay shalay ayaa sheegayay in chelsea ay wadahadalal kula jirto ciyaartooydeeda heerka koowaad oo ay doonayso in boqolkiiba toban ay dhimaan mushaarka ay kooxda ka qaadato si loo yareeyo bajetka kooxda xilligan adag ee ingiriisku uu wajahayo cudurka coronavirus wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaa ugu waaweyn kooxda baris saint german ee dalka faransiiska ayaa gashay loolanka adag ee ay kooxaha waaweyn ee yurub ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen laacibka khadka dhexe ee kooxda manchester united paul bogba bogba oo hadda u ciyaara manchester united iyo xulka faransiiska ayaa waxaa horey u doonayay kooxaha yuventus iyo real madrid laakiin manchester united ayaa la filayaa in aanay fasaxin ciyaaryahankan sababo la xiriira iyadoo hadda ku fikiraysa inaanay soo gadan wax ciyaaryahanno ah maadaama dhaqaalaheedu uu saameeyey coronavirus ugu dambayntiina kooxda inter milan ayaa doonaysa in ay bartilmaameedsato weeraryahanka arsenaal obamian haddii ay iska fasaxdo ciyaaryahanka hadda weerarka uga ciyaara ee la yidhaahdo lutaro martines oo ku wajahan kooxda barcelona martines ayaa u dhow inuu ku biiro barcelona waxaana la filayaa in booskaasi ay obamian ku buuxiso obamian ayaa isna la sheegay inaanu ku qanacsanayn inuu sii joogo kooxda arsenal dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aynu intaasi ku dhaafno xubintii cayaaraha oo uu nala socodsiinayey nuur xasan nuur haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada qasiidada nabi ammaanka ah waxaa ku luuqeynaya maxamed axmed qoomaal qasiidadaasi uu ku luuqeynayay maxamed axmed qoomaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan anigoo ah nuur xasan nuur dhanka soo saaristana waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgeliya
السلام عليك النبي محمد شافع القيامة والسلام عليك أحمد النبي محمد يا شافع القيامة نوري السلام عليك